waad mahadsan tahay walaalka maxamed ciise toddobaadkii aynu soo dhaafnay gaar ahaan iyo si guud tan iyo horaantii bishan aynu ku jirna ee oktoobar labada gobol ee galgaduud iyo mudug ayaa martigelinayey silsilada howlgallo ah kuwaasi oo ay qaadayeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutooyinka ka howlgala gobolada dhexe ee dhacabartamaha soomaaliya maxamed weeraradan ayaa iskugu jira kuwo ka hortag ah oo lagu ekeenayey ciidamo calooshood ushaqaystayaal shisheeye ah iyo kuwo ka tirsan dowladda federaalka ah oo dhaqdhaqaaqyo colaadeed ka waday labadan wilaayo islamarkaana lagula beegsanayey saldhigyo ay degganaayeen iyo howlgallo kale oo dhabbagal ah laguna bartilmaameedsanayey ciidamo kuwa aan soo sheegnay ka mid ah islamarkaana gaafureegayey bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horrayn afartii bishan aynu ku jirna ee oktoobar kamiin ka dhacay deegaanka waniile oo dhaca afaafka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ku dileen saddex iyo toban askari iyadoona lagu dhaawacay labaatan iyo lix kale kuwaasi oo iskugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waxaana xusid mudan in maalinkaasi ay ciidanka dowladda federaalka ah ee la beegsaday siddeed ka mid ah meydadka ciidamada laga dilay ay oga carareen goobta uu kamiinka ka dhacay sidoo kale lixdii bishan aynu ku jirna ee oktoobar laba maalin un kadib dagaalka ka dhacay deegaanka waniile ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kala hortagay ciidamo iskugu jira calooshood ushaqaystayaal shisheeye ah iyo kuwo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka geerille ee isna hoostaga degmada ceeldheer bayaan maalinkaasi ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada saddex iyo labaatan askari iyo dhaawaca toddobiyo labaatan kale oo iskugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka bayaanka taliska ayaa sidoo kale maalinkaasi lagu sheegay in ciidamada mujaahidiinta ee weerarka fuliyey ay soo qaniimaysteen hub iyo rasaas aad u tiro badan oo aan la xadidin tiradooda sidoo kale maxamed isla maalinkaasi qanaadka wararka ee alkataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey sawirro laga soo qaaday dagaalka ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo hal dhinac ah ku dhex maray deegaanka geerille waxaana sawiradaasi si waafi ah loogu arkayey meedad tiro badan oo ah askarta laga dilay dowladda federaalka iyo agab militari oo iskugu jira hub iyo rasaas oo laga soo qaniimaystay afar iyo tobankii bishan dagaalyahano ka tirsan militariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaallo culus kala hortegay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay afaafka deegaanka baraag ismaaciil ee dhacaduleedka magaalada xarardheere dagaal xooggan oo lagu ekeeyey ciidanka dowladda federaalka kadibna waxa ay ku qasbanaadeen in ay dib ugu firxadaan degmada xardheere taasi oo ay markii hore ka soo duulaan tageen taliska ciidamada mujaahidiinta ayaana maalinkaasi sheegay in ay jiraan khasaarooyin fara badan oo haleelay ciidamada dowladda federaalka ee uu bartilmaameedka ahaa haatan aynu u imaanna dagaallo xooggan oo shan iyo tobankii bishan ka dhacay gobolka mudug maxamed dagaallo xoogan oo in ka badan ilaa shan jeer lagu jibiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa shan iyo tobankii bishan aynu ku jirna ee oktoobar ka dhacay deegaanka qayacad ee gobolka mudug oo dhaca bartamaha soomaaliya dagaaladan oo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo weerar ku soo qaaday deegaanka qayacad iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay siddeed askari iyadoona lagu dhaawacay shan iyo toban kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sidoo kale isla shan iyo tobankii bishan aynu ku jirna ee oktoobar oo ah toddobaadkan gudihiisa ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiin u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada ceeldheer iyo deegaanka caliyabaal waxaana kamiinkaasi ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ugu dambayntii maalintii arbacada ee ay oktoobar maraysay lix iyo toban dagaal xooggan oo si daran loogu jibiyey ciidanka dowladda federaalka ayaa mar labaad ka dhacay deegaanka geerille ee dhaca afaafka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo lagu xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay weerarka ka dhacay duleedka ceeldheer ayaa lagu yidhi tirada dhimashada ciidanka dowladda federaalka ayaa gaartay soddon iyo lix askari oo soddon iyo kow ka mid ah meedadkooda looga cararay goobta dagaalka iyadoona uu jira dhaawaca kow iyo labaatan kale mujaahidiinta ayaana howlgalkan ku soo qaniimaystay soddon iyo kow qori iyo rasaas aad u tiro badan maxamed wadarta guud ee khasaaraha ay howlgallada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka galgaduud gaarsiiyeen ciidanka dowladda federaalka ayaa kor u dhaafayo dhimashada saddex iyo toddobaatan askari iyo dhaawaca kow iyo toddobaatan kale